halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo toban barnaamijka oo aan idiin soo jeedin doono anigoo ah leyle cabdi maxamed iyo cabdifataax maxamed mukhtaar waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan in ka badan lix kun oo qoys oo biyoyaraan ku hayso deegaano ka tirsan gobolka mudug sagaal boqol oo dhallinyaro ah oo kasoo jeeda qoysas sabool ah oo shaqogeyn loogu sameeyey magaalada hargeysa shan iyo labaatan kun oo arday oo aanan maanta u waxbarasho tegin dugsiyada magaalada gaalkacyo iyagoo sameynaya banaanbaxyo la xiriiro dhacdadii ugubka ahayd ee magaalada gaalkacyo loogu kufsaday gabar yara oo labiyo toban jira waxaad sidoo kale maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha oo aan idinkugu soo gudbinno qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha ee sayiladaha soomaaliya sidoo kale idaacaddeenna maanta waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka gobaad iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo aqrinaya maxamed xaashi tawakal
iskuullada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta xiran iyadoo ilaa shan iyo labaatan kun oo ardayna aysan aadin iskuuladooda waxay arrintaas la xiriirtay cabasho ay ardaydu ka muujinayaan dilka iyo kufsi loo geystay gabar labiyo toban sano jir ahayd oo shalay iyadoo meyda jirdil xoog badanna uu ka muuqday lasoo dhigay gurigooda oo ku yaala magaalada gaalkacyo boqol toddobaatan iyo toddoba iskuul oo ku yaala magaalada oo dhan ayaa maanta xiran oo ardaydu aysan waxbarasho aadin falka lagula kacay gabadha ayaa carar ka abuuray shacabka soomaalida meel kastoo ay joogaan waxaana la dalbaday in cadaalad la hor keeno dadkii ka dambeeyey dilka iyo xadgudubka loo geystay caasho oo ahayd gabadha la dilay afar kun iyo shan boqol oo qoys oo xoolo dhaqata ayaa ka barakacay deegaanadooda oo u dhow degmada hobyo kuwaas oo degay agagaarka deegaanada gawaan iyo wisile gobolka mudug si ay biyo uga helaan sida uu raadiyo erga u sheegay iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee gobolka mudug qaabilsan maamulka galmudug axmed xasan faarax oo qiimeyn ku sameeyey xaaladda dadka biyoyaraantu hayso iyo in wax laga qaban karo ceelkii ka hallaabay deegaanka waxaa xuseyn isaga iyo injineero tegay hobyo ay ogaadeen in ceylku uusan lahayn rajo dib loogu samayn karo oo meeshii biyaha laga rabay ay cillad ku timid islamarkaana loo baahan yahay in ceelka laga qodo deegaanka dhegeystayaal warkii intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warkayaga uu sheegay waxa ay dib uga dhageysan karaan warkan iyo warbixinada kale ee radio ergo bog aanu internet kulanahay radio ergo o r g
radio ergo ayaad naga dhegaysanaysaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban barnaamijkayaga maanta qeybihiisa ugu horeeyay ayaanu maraynaa haddii aanu markan gudagalno warbixinada aanu idinkugu hayno barnaamijka in ka badan lix kun oo qoys oo ku nool deegaano ka tirsan gobolka mudug oo hoostaga magaalada hobyo ayaa biyoyaraan waxa ay ku haysaa deegaanada ay joogaan iyo magaalada hobyo oo qaar ay weli ku sugan yihiin arrintan ayaa ka dambeysay markii hal ceel oo ku yaalay magaalada uu hallaabay haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha raadiyo ergo jibriil cismaan cilmi xasan maxamed cawaale oo aabba u ah shan caruura waxa uu ka mid yahay saddex kun oo qoys oo ku nool degmada hobyo ee gobolka mudug kuwaas oo muddo bil ah uu ka duunsan yahay ceelka riigga ah ee biyaha ay ka heli jireen kaas oo bamka ku xidhan uu biyaha soo qaadi waayey xasan waxa uu ka mid yahay dadka danyartaa ee degmada waxa uu raadi warge u sheegay in biyaha reerkiisu ay isticmaalaan uu baryo uga helo dadka dariska ay yihiin isagoo caagad labaatan litar qaad ah ama wax ka yar uu ula tago si ay biyo usoo siiyaan waxa uu ku xoogsan jiray gaarigacan oo uu nolol maalmeedka qoyskiisa uga raadsan jiray isagoo xusay in muddo bil ah uusan shaqo tagin sabab la xiriirta xanuun dhanka lugta midig ka soo gaaray taas oo ku kalliftay in gebi ahaanba shaqadii uu qoyskiisa u hayay uu kari waayey xasan iyo guud ahaanba dadka degan hobyo ayaa biyaha si bilaasha uga heli jiray ceelka keliya ee ku yaalla hobyo dhaqaale la-aanta hayse ayaa u saamixi weysay in qoyskiisa uu biyo u iibiyo oo dadka qaar booyado loogu keeno kuwaas oo fuustadii la iibiyo toddoba dollar dhaqaale badan oo aan biyo ku gadanno ma aanaahin dadka aada u hooseeya dhaqaalahooda ayaan nahay mana gadan karno ama dad xanuunsan ama wax noocaas aan nahay mana gadan karno biyaha biyaha macaanna meel fog bay nooga yimaadiin oo baabuur iyaa keenta natal aan ku tabar aan ku gadannana ma aanaadihin marka biyo saas wey biyaha macaan saasay noo taamaysaa ceel macaanna anaga nooga lacagta walaahi qaraaro badan aan leeyahay dadku maaragtay nin waxaan ahay shaqaytay magaalada macruufka ah marka waxa weeye haddii ayna warheeda biyo la-aan ay hayso lacagna ma hayso qof markaas aan dukaankeeda ama ka xanaali jiray ama gaarigaxanka alaab ugu gey jiray unaxay ole warheeda anaa kaa baxayo shubo dadku islaam waa way isku gargaaraan biyaha baabuurta way keentaa anigu hadda sida badan inta aan gada karin aan kamid ahay mana markaas aan heli waayo inaan shubta aan gada waayo deriska shubtaan aan caaga uga doontaan oo kasoo qaata muddada uu xanuunsanayo ayuu xusay in raashinka uu kasoo daynsado dukaamada magaalada oo aqoon ahaan ay u siiyaan waxaanu wax ka weydiinay sababta biyaha uu u daynsan waayey haddii booyaduhu ay keenaan magaalada walaal nin danyara oo aan lacag haysan ee hal fuusta keligeeda shubanaya nin wax deyminaya ma jiro ninka toban fuusta shubanaya oo lacag haysta maanta haddau bixiyo berri kale sacadka dambe dayn waa lagu sii karaa waa laga sii waa dhihi karaa waa nin lacag jimlaha lagu yeelanayo laakiin nin toddoba dollar kaliya lagu yeelanayo yaa wax deyminay maya ma deyn maa ogolo war shayga walaahi haddii aan wax hay-adaha noo gargaaro biyana siiya aan helnana haddee waa khayr ilaahay soo siyaadiyey haddaan weynana kolley waxaa sideenaasaan ku noolaanayna maxaa kaloo aan maaragtay gaaro siyaadi karna cunnada ka qoysanaa nin iska naxaleelo jeedmihii xoogiisa cuni jiray ee xanuunsan waa garanaysaa qaabkada kulmaayo marka aniga markaan waa iska xanuunsanahay ma shaqeeyo marka waxa weeye in ilaahay caafimaad isiiyo aan shaqaysto wax iiga wanaagsan male ayadaan awlka ku hayaa inta ka horeeyana waxaa waxaan dayn ku helay iyo wax islaamiyi gargaaray intaasna sida noolaan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo xolo dhaqato ah ayaa ka hayaamay deegaanadoodii oo u dhowaa degmada hobyo kuwaas oo degay agagaarka deegaanada wisil iyo gawaan oo gobolka mudug ah si ay biyo u helaan sida raadiyo ergo uu u sheegay isku-duwaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xasan faarax oo qiimeyn kusoo sameeyey xaaladda dadka biyola-aantu ay hayso iyo haddii wax laga qaban karo ceelka hallaabay waxa uu xusay in isaga iyo injineero tegay hoobyo ay ogaadeen in ceelka uusan lahayn rajo dib loogu habeyn karo oo meeshii biyaha laga rabay uu ciid soo qaadayo islamarkaana loo baahan yahay in ceel kale loqodo isku-duwaha ayaa sheegay inay qiiladhaan u direen hay-adaha samafalka si ceel kale loogu dhiso dadka dhibaatada biyola-aan ay hayso balse ilaa iminka aysan helin wax jawaaba dadka ka tegay deegaanadoodii ee biyaha ula dhowaaday xoolaha marka laga tago waxaa jira xoolo dhaqato weli jooga meelaha ay degan yihiin kuwaas oo dhaqaaluhu uu u saamix waayey inay guuraan isla mar ahaantaana ceelasha biyaha leh ay ku dhowaadaan maxamed cabdulaahi cismaan oo ka mid ah xoolodhaqatada ku haray baadiyaha degmada hobyo ayaa waxa uu sheegay in qoyskoodu ay awoodi waayeen inay u guuraan goobaha dadku ay u barakaceen sabab la xiriirta inaysan haysan qarash ay ku guuraan waxa uu xusay in reerkoodu ay biyaha u doontaan deegaanka gawaan oo soddon kilomitir hobyo u jira afar liitar oo ay soo gataan ayay maalin kasta isticmaalaan kuwaas oo cunnada keliya ay ku karsadaan or darkeeda iska jiilaa lagu arooraa laba labaatanaa la saaraa afartan litraa lagu keenaa afartankaas litar waxaa la haystaa ilaa laba beri aa laisku celceliyaa cidda dhan waxa weeye waxba cuntada keliya lagu karsadaa biyahaas markay dhammaadaana waa la doonaa meesha intii faa la doonaa ee waa dareemi kartaa hadee dad biyo iska haysan jiray oo u jira ceelku markuu ceelku intuusa jabin biyuhu cidda way iska holi jireen oo maalin kasta waa la keeni jiray haddana laba maalmood saddex maalmood kabacdi baa aa la keenaa afartan liitar oo laisku dhaqaalaynayo laba maalmood cidda haysa la leeyahay oo aan la qubaysanayn oo biyaha la isticmaalayn oo cabitaanka la yaraynayo wixii dhammaa lasoo koobay ma garan dhaanka intii biyaha wax ka dambeeyaan oo adiga markii labada labaatan le shan liitar qaad oo kaleeto iyo waxba cidda looga tagaa maantaasuu maqnaada habeenkii baa la keenaa shantaas liitar a maalintii o dhan cidda sideed qoys sideed ruux oo cidda ku nool iyo dadka dhani shantaas liitar a maalintii o dhan waxa weeye la haystaa intaas uu maqan yahay cunto iyo nolol oo dhan buu saameyn ku yeeshay walaalow waxa weeye biyo haddaan la helin nolol meesha ma taallo isku duwuhu waxa uu sheegay in dadka magaalada degan iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ee biyiyaridu ay hayso ay u kala daran yihiin baahida biyo la-aanta oo dadka xooluhu ku xiriiraan ay ku qasban yihiin inay mar walba helaan biyo waxa uu xusay in dadka xoolodhaqatada ah ee barakacay ay ugu wacan tahay biyaha qaaliga ah ee la keeno hobyo iyo cadadka biyaha qoys ahaan iyo xoolahoodu ay cabayaan qoys ahaan magaalada dadka ku nool inta ay cabaan reemiyigu ma cabi karaan sababtoo ah ayagoo reemiyigii lamida reer magaalkii qoys ahaan baa waxaa ku xiriira xoolo xooluhuna dee biyaha ay isticmaalaan de waa dareemi kartaa markuu ninku boqol neef u wato ama sideetan neef u wato qoyska magaalada lamid maaha toban jibaar oo kale waa waa ka biyo cab badnaanaya maxamed ayaa sheegay in jidaalka jira owgii xoolaha saameyn ay ku yeesheen inay u arooraan deegaana fogfog ee biyaha ay ka doonan karaan islamarkaana ay ku adag tahay inay ka guuraan halka ay degan yihiin innaga waxaan ugu hayaa awrtii oo waxa weeye lagu maxaa lagu guuraa qarashkii baabuurna laguma guuri karo dadku qarash ma wada haystaan wixii qarash haysta oo baabuur heli kara baa guuray meelaha aa sheegaysa meelo la gaara maa toddobaatan kilomitr sideetan kilomitr ilaa boqol bay jiraan marka qofka un wax haysta oo dadkiis wax haysteen baa guuray awal hadda wixii ka horreeyey xoolaha ayaa la wadi jiray oo subaxi inta jer la wado aroortii hore baa afar saac shan saac lix saac la geyn jiray ceelka oo laga soo tegi jiray habeenkii mise la imaan jiray laakiin hadda xoolihii baan soco karin waxaa lagu qasbinaya in meel ka dhow meeshaas biyo laga helo haddii kaleeto baabuur iyo wax loo qarash gareeya taasna ma awoodno dad iska remiyi baan nahay marka waxay noqonaysaa biyo la-aan inay xoolihii iyo wixii dhammaaba biyo la-aanba ay halis u galaan degmada hobyo oo ka mid a degmooyinka ugu waaweyn gobolka mudug marka laga tago halka ceel ee ay leedahay baraago iyo wara biyuhu ay galaan xilli roobaadka kuwaasoo ay ka faa'iidaysan jireen dadka iyo duunyada balse waxay ka mid ahayd meelaha roobka dayrta uusan si fiican uga di'in taas oo keentay in waraha iyo baraaguhu ay qalalaan jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto nasdaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
halkaad weli nagala socotaan waa radio ergo weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda maanta haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha nool oo uu magaalada xudur ee gobolka bakool inooga soo diray wariyaheenna maxamed xasan cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha ee idinkaga imaanayso degmada xudur ee gobolka bakool haatan waxaan ku suganahay saylada xoolaha ee degmada xudur waxaan la taaganahay mid ka mid a dalaaliinta degmada oo aan ka waraysan doono xeerka la kala iibiyo xoolaha la keeno saylada magaalada xudur oo ah saylad ay kala xiran yihiin suuqyada xoolaha ee degmooyinka gobolka adoo igu bilaabay magacaagi muddo inta leeg ayaa sayladani aad xoolo ka dilaalaysay bal xaalada guud ee dhaqdhaqaaga xoolahan iga ana suugan madaan roog horta dalaale aha mayla raay dadka hoola shalgadaw aha marka sayladana mayla raay ilaa iyo toban sana ka dhawaada saylada roogna haye bal tangeekaad hata roogna oo gaalmana heershay heerka koowaad waliu siiyey hadaadan ii sheeg heerka koowaad gaalan bariimada labaatan iyo laba malyan labaatan iyo kow malyan i bar ada meelahaas labaatan iyo laba malyan ilaa labaatan malyan bariimadiis gaala kale oo usuga kihiga usugana toban iyo todoba toban iyo siyeed malyan gaalakaankaasuun tumay sida tumay lama ilaa tumay afar malyan usuun gaalan oo gaalan safaraayo xamaran safaro gaalan oo dhaqaalka oo mayle raay aaranka waalida yoona todo malyan todo malyan shan boqol gaali shan jaraalkahay meeloya usuun gaalkawaankuus hadba ee hadla eentiasadiatuu tuman wal malyan walgade sagaal malyan walgade siyeed malyan walgade nafka bariim usuun tumila milyan tumi sedmalyan lagado oo kawaangal saaranu jeer suuga shal socodiyey bilooyinka talaha dhaaf iyo hata sudusigay hadeeda shal saar walaahi neew suuga horta geesitee ku yirinyi nimankii mayleraaye dhanyajare mayleraayen ogolayn gaalan haddii safar fada ilaa hamarliin dirada fadi walaa oo dhabkashaani walaybaa hudura laawgadi hoob mayleraaye jidkaliinka jara marka waliba mayleray soo dhabaatee dadka ganacsiga ciidanka dhabqaban jidkan hirin meelba fursad ku helan miinbaha koran may weelay mayleray waliba dhabbo hoolasho iyo balin afyaane iyo dhaniya jaran gaal oo hata sugla kagada oo kale inta seel ku sheegnay gaal hata eeridan baadiidan ilaa mayleray teedii ilaa moorgaabi ilaa mayleray een faragii meelo leeraw dhanfaruuri goodgoloolii soonan alakusheena dhanangna ilaa lafaali hata kan alakusheena dadka oo gadadaw dadmoos ee intayna lingwada gaal haddii oo lagada dadka magaaladu marka mayleeraay wali mayleeraay olin sheego korna hoolan beledweynan bahaayan dhanyaal badan walanba bahaayan ganacsiga markan xeerkii sheemee intaan safaraas intaan bahaas maleero kor markan laakiin beega suuga lay war lay mayle raakin sheegan ee muddo toban sano ada ada hayti qof oo dilaalay suugan suuga ka bal isbedel badan oo suuga hamari xeerka turooga mayle ka shalgaas kor isbedel badan hamari mada ebir hay suuga mayle raay walban koen isbedel oo xukunga jari dartiye mada suuga furnaay mayle raay saylidan meel la shal surwaan lahayn irinka eeranka jarkee la gadaw gaala ciidan badanaay laakiin waliba hata xeerkii inka hooseeyay hoosaaya mee laakiin xeerkii kiiga roog maayo xeerkii bariimadahaym roog ha xeerkii bariimadahaymadan hata mayle raayimale safaradii jididka oo furan midaasa horta bariimada iyo xeer sheeganka faylahay hoolaata kooybaba u gordaasa gaalan mayle raaye hata geega tuman tumishan labaatan wala roomud geegoado afar kooy geegood shaqo ku haysa may weelay jiditeedan oo safarkan furnayn yaa weelas ee mushtarka yaa aan lahayn oo gaalmeel weyn yaa mushtarka oo dhan kasta ku ay hoteelaha ka degaaya aan lahayn may weelay jidite hiringa weelano marka gaal markan ee nooga hata suuq la sheeno ma gaal kawaanga gaal noos ee gaal hata la sheeno gaal kawaan wal sheene oorti oo weynaytay oo safarkii dheer ay leen waay ilaa dhoofitaankii leen waay may leeraayna idan haystaan dadka daruufta sheenaas marka marka bariimana koas suuntana koas
suugna leyn ad walaa roog walgadeele walgadeele walaa roog walgadeele inkastoo dadka wala gadadaaba dadyar leeyno hoolagi ani isla awoodna deegaanka ida hoolanka jaran ani isla awoodna intii mayleeraay hool badan boqol gaalen safaran an awoodna markaad walaa lishean walgadeele xeerka iyo hata dadka roogii wala lisheena miisaan soo niisnaki maadaama jidan furnayn hata ilaahay saasa dadka noolaysadii mukhtaar xasan aadan wuxuu dalaal ka yahay ariga waxaan kala sheekaystay isbedelada haatan uu ka jiro suuqa xoolaha ee degmada xudur gaar ahaan ariga mukhtaar xasan owliere qiimaha suuqa hoola siisiibka arigaasan horta guud ahaan suuqa ma hoola badan hoola yaroo mudaas roogan may waa qiimo joosada usay
ada mudunta laag suuqan dalaalay ka hayd wallaahi wal badan baa baba dalaalay ka ahay ada suuqan ilaa may waayaan argdaadaata lama kun ee lamada i dhaataganta dalaala ka ahay markaas ada la socoto suuqa may waa madbabaaga sidoo wa nagda sidoo lemanka hagaagsan may waamay dalaalay irinka sida looda waxyaabahaas dalaalku ah irinka xeerka koowaad maadaama dalaalka walbadan loo irin sadiidaba gadaw laakiin ma in badana irinka yaan badana markaa irinka heershay sara macnaha irin dabahaga mayleraagus hataa owil horaha mar aan safari jari meelowaasan dareeri jari hata siday maa eedaa gaabis wiinku jara laakiin saasa tareedii hatolaagoo lafle may waxaan ardaad malyin i boqol malyin iyo lama boqol meelowaasa la gadaa eesamee malyin shan boqol malyin iyo afar boqol geemajow meelowaasu
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale eh xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis dhegaystayaasha daneynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee labo eber hal labo weli waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo barnaamijkayaga ayaanu ku guda jirnaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa maanta la xiray iskuullada waxbarashada in ka badan shan iyo labaatan kun oo arday oo iskuullada dhiganaya ayaa banaanbaxyo ka wada magaalada kaas oo ay kaga gol leeyihiin dhibaateyn loo geystay gabar labiyo toban jir ah oo shalay meedkeeda laga helay xaafadda ay ka degan tahay magaalada gaalkacyo haddaba axmed haruuse xaashi guddoomiyaha waxbarashada gobolka mudug oo aanu la xiriirnay ayaan weydiinay sababta iskuullada maanta loo fasaxay iyo waxa ay soo kordhinayso xiridda goobaha waxbarashada cabdifataax maxamed mukhtaar wariyaha raadiyo ergo ayaa la hadlay axmed raajicuun maalintii shalay aheyd labaatan iyo shanta bisha ayaa waxaa guri lasoo hordhigay gabar meyda oo yara gabadhaasna waxay ardayad caaisho ilyaas baa la dhahay fasalka lixaad bay dhigatay iskuolka salaama primary bay dhigatay labaatan iyo afarta bishaba awal la waayey oo reerkoodii waayeen magaala laga baafanayay labaatan iyo shantiina subaxdiina waxaa lasoo dhigay gurigoodii sidaa owga dhacdada marka aan maqalnay dhacdo weyn oo bahda waxbarashadana taabanaysa ay ahayd ayaan waxaan u fasaxnay inaan dareenkayagii ka muujina bah waxbarasho ahaan waxa gabadhaa gaaray inaysan wax wanaagsan ahayn loona cuntamin sababtaas kowbay waxay waxaan ufasaxnay waxaan kaloo ufasaxnay waxa weye inaan adkeeno gabadhaasi cadaaladna u heli lahayd loona soo qaban lahaa dadkii falkaa geystay oo aan hadda lahayn laakiin aan rajeynayno in lasoo qabto maxay soo kordhinaya inaad fasaxdaan iskuullada walaal wax weyn bay soo kordhinaysaa in qof intuu kaa dhinto kaa mid ahaa aadan ka gilgilan ayaa waxay tahay wax aada u xun marka waxay soo kordhinaysaa kow annaga inaan dareen dareensiino dhammaanta iyo wixii caasho ku dhacay inay qof walba oo naga mida ku dhacay oo qof walba u baahan yahay inuu soo neersado inuu soo qabto wixii ku dhacay caasho aan ka soo kabanno marka wax weyn bay nagu soo kordhinaysaa walaalo marka waan rajeynaynaa insha allah ilaahay in oo oo naga dhigo ilaa goormaha ayay iskuullada xirnaanayaan markaa walaal waa maanta keliya haddaan kula hadlay waxaa socda shirkii maamulayaasha iyo guddoonka waxbarashada gobol heer gobol iyo heer degmo iyo kormeerayaasha maanta xirnaanaya laakiinse munaasabadaas iyo iskuulkaga hadalka iyo wacyigelintu way soconaysaa inta insha allah bil a way socon doontaa marka aa xirteen iskuulladii maxaad qabateen oo la taaban karayo walaal anagu booliskiina ma nihin amnigii iyo qeybtiina ma nihin intaas way shaqaynayaan iyagoona shaqadooda wataan anagu muhiimada waxa weye wacyigelina inaan wadno dadka hawshaas ay kusoo cadaatana sidii aan oo u muujin lahayn cadaalada inay helaan oo aan u doodi lahayn waxyaabahaas waana noo diyaarsan yihiin markii dadkan lasoo qabtana insha allah wan waad arki doontaan insha allah wixin aan qaban doonno insha allah iskuullada xiran marka ilaa intee la oran karaya walaal waxaa xiran degmada gaalkacyo iskuullada xiran waa boqol iyo lixdan iyo sideed primary iyo sagaal secondary aada buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa axmed haruuse oo ah guddoomiyaha waxbarashada gobolka mudug oo aan wax ka weydiinay banaanbaxyo maanta ka socday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhanka kale dhakhaatiirta isbitaalka magaalada gaalkacyo ayaa waday baaritaano ay ku sameynayeen dheecaanka gabadha oo la sheegay in la kufsaday inta aan la dilin ka hor axmed diiriye sugule oo ka howlgala isbitaalka ayaa sheegay in baaritaanka ay sameeyeen uu caddeynayo in gabadhaas la jir dilay lana kufsaday cabdifataax mukhtaar ayuu la hadlay
si fiican baaritaan baan samaynay dheer horta ugu horeyn haddaan kasoo bilaabo aad baa ilaahay baa mahad iskale aad baa umahadsantiin khayr iyo ergo soo dhawaada shalay abaara todo lixdii iyo bar baa waxaa naloo keenay gabadh maydkeeda la yiraahdo caasho ilyaas aadan oo lagu qiyaasay saddex iyo toban laba iyo toban lagu qiyaasay gabadhaas marka naloo keenay waxaa la keenay qaybta gargaarka degdega isbitaalka guud ee gobolka mudug halkaasaa lagu qaabilay baaritaan baa la sameeyey waxaa la baaritaankii la sameeyey markii ugu horeysaba waxaa ka muuqatay calaamado muujinaya in kadib loo geysa waa laba baaritaan baan samaynay mid waa midkaas batolojiga ah oo hole la yidhaahdo median medicine baa noo yimid oo ilaa iyo xalay joogay oo berowa nooga yimid oo shaybaarkooda iyo waxooda iyo qarabkoodii wata xalay shalagala markasi bay noo yimaadeen ilaa xala afar saac bay baaritaankii wadeen dhacaamadii bay qaateen gabadha dharkeedii bay qaateen hawlahaas baaritaankooda iyagu waxay la xiriiraan dadkii geystay falka faraxumayntoodii inta qof oo gabadhaas leeyahay waa utegi karaan iyo tirada waxaasay la xiriirtaa waa ka wartegaynaa midaas oo baaritaankeeda wakti dheer bay qaadanaysaa laakiin baaritaan anaku aan samayna isbitaal ahaan baa jira guddi dhakhaatiiroo loo saaray iyagu technical bay isticmaalahay waxay isticmaalahayeen baaritaanka guud oo caadiga ah waxaa la baaray jirkeeda muuqaalkii ka muuqday waxaa tiisir lagu sameeyey gabadha firjigeeda gabadhaas firjigeeda waxaa ka muuqda nabar in ah gabadhaas in la isticmaalay oo ilmo yar bay ahayd aysan jirinin fikradii aysan jirinin ee furan tahay marka baaritaanka maxaa ku ogaateen adinka oo gaar ah laba waxyaalood baan ku ogaanay mid waxaan ku ogaanay marka koobaad waa dhaawac oo dhaawac baa ka muuqda gabadha markii baaritaanka lagu sameeye hoose hoose markii lagu sameeye dhaawac baa ka muuqda firjigeeda midda labaadna gabadhu markay inan tahay waa waa bikro bikrinimadii ma jire waa furan tahay taasaa cadaynaysa gabadhaas in loo tegay baaritaanka marka goormaa samayseen shalay baa la sameeyey shalay baa guddi dhakhaatiir oo saddex qof ahaa sameeyey ilaa iyo hadda waxaan ogaanay gabadhaas in la kufsaday in baa laysku raaca baaritaankii la sameeyey conclusionki lasoo saaray qodobadii waxaa kamid ahaa gabadhaas in conclusionka lasoo saaray inay tahay in la kufsaday ha absolutely absolutely baaritaanka la sameeyey dad professional weye dadka samaynaya oo hadda noo yimid oo xalay nala shaqaynahayay wixii kasoo baxa waa ku kalsoonahay boqol kiiba boqol baan ku kalsoonahay waxana waa dhacaamadii la qaaday iyo batolojiga oo dhacaamadii la qaado shaybaarka ah xalay baa la sameeyey taa garow way ka yimaadeen xalaa la sameeyey taa kana gor noqdeen muddo dheer bay qaadanaysaa bay yidhaahdeen waana waana soo sheegaynaa riboortkeedana waa la waa la shaacin doonaa taas waa dhinaca shaybaarka dhinaca anigu aan kaala hadlahayo waa physical examination waxa la yidhaahdo oo gabadha korkeeda nabarada ku yaal wejiga nabarada uga yaalaan xabadka uga yaalaan caloosha uga yaalaan bawdyaha intaas oo dhan baa in la garaacay oo gabadha la sirdilay oo si cad u muuqato internetna aad ku aragteen baa ka muuqata sidoo kale baaritaankii hoose oo lagu sameeyey oo internal balki sectional examinationkii dhakhaatiirtu sameeyeen waxay ku ogaadeen in gabadhaas aysan biro ahayn ee la isticmaalay dhaawacna au ka muuqdo firjigeeda kaasina waxa uu ahaa axmed diiriye sugule oo ka howlgala isbitaalka magaalada gaalkacyo oo la hadlayay raadiyo ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hay-adda shaqa dolan oo ka shaqeysa arrimaha shaqa uraadinta iyo u carbiyeynta shaqooyinka ee dhallinyarada saboolka ah ayaa mashruuc shaqo geyna ka sameysay magaalada hargeysa hay-addu waxay shaqooyin u tababartay islamarkaana ay shirkada iyo hay-ado ku xirtay sagaal boqol iyo sagaal iyo toban dhallinyaro ah oo ku sugan magaalooyinka ka tirsan somalilan leyle cabdi maxamed ayaa soo jeedinaysa cabduqaadir jamaal cali oo ah lix iyo labaatan jir ku nool magaalada hargeysa ayaa shaqo helis laga caawiyey waxay u suuro gelisay in qoyskiisa uu ka raro xero barakac oo uu dejiyo guri kiro ah wuxuu sidoo kale waxbarasho lacag ah ka bixiyaa afar walaalihii iska yar ah ninkan oo ku shaqaysta dib u habeynta muuqaalada laga soo duubo xafladaha iyo casuumaadaha ayaa ah isha keliya ee dhaqaale ee qoyskiisa uu ku tiirsan yahay dhalinyaro badan oo degan xeryaha lagu barakacay way adag tahay inay helaan shaqooyin ka baxsan gaari dhaqista baalashka xamaaliga iyo waxyaabaha la midka ah laakiin cabdulqaadir waxaa isaga iyo laba boqol iyo koob iyo soddon kale oo dhalinyaro soo barakacay ah shaqooyin geysay hay-adda shaqadoon oo caawisa dhallinyarada gaar ahaan kuwa saboolka ah maalin kasta wuxuu cabdiqaadir u shaqo tagaa istuudiyo lagu magacaabo jaahuur kaas oo bishii mushaar ahaan uu uga qaato lacag dhan afar boqol iyo labaatan doolarka maraykanka ah lacagtaas ayaa u saamaxdaa bixinta kirada saddex qol oo ah boqol iyo shan doolar oo uu qoyskiisu ka degan yahay xaafadda goljanno iyo raashinkooda waxyaabo ballaaran bay ka bedeleen oo ay ka mid tahay xaafadii markii hore may haysan nolol maalmeed tiirsano jidheeliya dhalinyarta ciyaalkayga rer may haysan waxbarasho joogtiya oo ay si dadka kale caadiga ay u tagaan oo dee waayo waayaha ka reebay oo dee cid ka bixisa iyo cid kale may jirin taasba de intaaba wax lagu dee koobo ma jirto iminkana de waxay kamid yihiin dhalinyarta caadiga ee magaa iskuullada tagta cunaya cabaya jooga dee gurigoodii kusoo xaadiraya ayyihiin aanan ahayn dee imikana xeradii qowxantigana inay degeen magaalada caadiga ay degiyeen cabdiqaadir oo qoyskooda ugu weyn wuxuu waxbarashada uga haray fasalka labaad ee dugsiga sare sababo dhaqaale awgood balse waxaa ka go-an sida uu xusay in walaalihiis oo agoon ah oo wada dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga hoose uu waxbarashadooda bixiyo ilaa inta ay meel sare ka gaarayaan islamarkaana aanay qarash la-aan uga harin sidiisa oo kale wuxuu iskuulka iyo basraaca uga bixiyaa lacag dhan sagaashan doolarka maraykanka ah qoyskiisu wuxuu kasoo barakacay abaar lix sano ka hor ka dhacday deegaanka oodweyne oo ka tirsan gobolka togdheer xilligaas waxay ku biireen xerada lagu barakacay ee maxamed mooge oo ku taala duleedka magaalada hargeysa taas oo ay ka guureen siddeed bil ka hor hay-adda shaqadoon ayaa si la mid ah dhallinyarada kale siisay cabdulqaadir tababar xirfad laba bil ah kadibna laba bil oo kale waxay shaqo barasho u geysay istuudiyaha uu hadda ka shaqeeyo iyadoo muddadaas siinaysay lacag dhan boqol doolar bishii hay-addu waxay sanadkii hore shaqooyin u tababartay islamarkaana ay shirkado iyo hay-ado ku xirtay sagaal boqol sagaal iyo toban dhallinyaro ah oo ku sugan magaalooyinka hargeysa boorama burco iyo berbera xirfado ay ku jiraan nijaarada qurxinta guryaha wastaadnimada tiknolojiyadda iyo maamulka xafiisyada ayaa dhallinyarada loo tababaray sida uu raadiyo ergo u sheegay cabdiqani xirsi oo ah madaxa mashaariicda ee ururka shaqadoon oo dhallinyarada u fududeeyay inay shaqooyinka helaan cabdiqani waxa uu tilmaamay in mashruucan ay u fuliyeen si ay wax uga qabtaan shaqala-aanta somalilan ku haysataa dhallinyaro lagu qiyaaso hal milyan oo qof shaqala-aantaas ayuu xusay in dhallinyarada ay ku hogaamiso inay tahriibaan iyo inay dhibaatooyin geystaan ama loo geysto runtii de heerka shaqala-aantu wuxuu marayaa xad aada u sarreeya inkastoo dalka fursado shaqa ka jiraan oo dadkan aana xirfado badan lahayn oo ajaanib badan dalka ka shaqayso laakiin heerka shaqala-aanta ee dhalinyarada marka la eego waxa weye boqolkiiba toddobaatan iyo lix wax ku dhow ayaa dhalinyarada shaqala oo aan shaqayn waxaan isleenahay tani waxay unoqon kartaa dhiirigelin oo dhalinyarada inay arkaan in a inay jirto fursad shaqo oo ay shaqayn karaan inay arkaan maxaa la yidhaahdaa fursaddaasi u muuqato inay taasi niyadda u wanaagsato inay tusto maxaa la yidhahda dalka inay shaqo laga heli karo laga shaqayn karo wax badanna laga samayn karo cabdiqani ayaa intaa ku daray in caqabadaha kale ee dhalinyarada ka haysta shaqo helista ay ku jirto inaanu xiriiro kala dhexayn shirkadaha iyo hay-adaha shaqooyinka bixiya balse ay badan yihiin fursadaha kale ee shaqooyinka lagu heli karo inkastoo dhalinyaro badanna aanay aqoon u lahayn xirfadaha lagu shaqeeyo muxiyadiin cabdiraxmaan yaasiin oo ka shaqeeya qeybta shaybaarka ee isbitaalka dalsan oo ku yaala magaalada hargeysa ayaa shaqada uu helay waxay u abuurtay inuu masruufo qoyskiisa isbitaalka oo loo geeyo si isbitaalka oo loo geeyey si uu shaqo ugu barto ayaa u qaatay shaqaale bishii sebteembar ee sanadkii hore labada kun iyo sideed iyo tobankii saddex boqol iyo toddobaatan doolar oo mushaar ahaan uu u qaato waxa uu ku bixiyaa waxbarashada lix caruur ah oo ay wada dhasheen iyo masaariftooda muxyadiin waxaa qoyskiisu ay ku tiirsanaayeen hooyadii ka hor shaqadiisa taas oo suuqa ku iibin jirtay khudaarta shaqadaas oo ay ka fadhiisatay markii wiilkeeda uu shaqada helay muxiyidiin waxa uu ka mid ahaa ardayda jaamacadda hargeysa ka dhameeyey cilmiga shaybaarka oo fursadaha shaqo carbinta ka faa'iidaystay sanadkan ayuu rajaynayaa inuu bilaabo heerka labaad ee jaamacadda waxaana markii hore uu jaamacadda heerka koowaad ku helay si bilaash ah ka waramo shaqadu waxay igu soo kordhisay runtiidii markii hore waxaan iska ahaa qof aan isagu maareyn karin waxyaabo badan wixii aan maareeyey iskuulka carruurteeda oo kale aniga oo kale qoskayga waxbarashadeeda oo kale aniga laftarkayga markii aan shaqada helay aniga qayb waxbarashada iska bixin jiray carruur kale waan laamahay biilka faamiligeyga oo kale waxyaabo kala badan oo ay ka mid tahay leyrka xaafadeeda inaan bixiyo kirada inaan bixiyo kale biyaha inaan bixiyo anigu inaan waxbarasho isku daro bareefato oo aan ka koristo waxyaabo maadooyin kala duwan noloshaas qoyskeyga waxay kusoo kordhisay badan oo markaa cidhidh ahaa aynoo fiicnaadaan oo aysan lahayn in iskuulka ciyaalku ay bareefado kala xeen xataayo macaamado kale aanu geynay oo gaar ahaa cabdisamed maxamed yaasiin oo bare ka ah kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda hargeysa ayaa aaminsan in mashaariicda noocani oo kale ah ay dhallinyarada rajo u abuurayaan oo ay ku dhiirigelinayaan inay dalka kusii nagaadaan sidoo kale waxa uu sheegay inay u fududeynayaan fahamka shaqooyinka iyo xirfadaha waxyaabaha faa'iidooyinka ugu waaweyn ee anigu runtii aan ka arkay waxaa kamid ah programyada ama mashaariicda ay hay-adahaas wadaan marka la kaxeeyo in la geeyo hay-ad ama agency la geeyo ee uu muddo loo soo joogo lasoo shaqeeyo khibradda iyo aqoonta ka helaa waxay qofkii ku ku keenaysaa maan maan bedel maskaxdiisi iyo habkii uu fikirayay markii hore iyo waxyaalo badan oo uu ku fikirayay markii hore ayaa si aan lama filaana isu bedela wuxuu soo arkaa nolol noloshii hore ee uu ku jiray kaduwan wuxuu soo arkaa dad dhalinyar ah shaqaysanaya xafiisya fadhiya hami leh meel higsanaya aqoontoodu korodhay midna taasa waxay psychologically waxay ku keentaa inuu qofkii isbedelo oo uu isaguna hamiyo higsi yeesho halku markii hore taariif uga fikirayay inuu ku fikiro markaa inuu inuu shaqo kala helo mashruucan ay shaqadoon waddo ka sokow waxay sidoo kale dowladda somalilan magaalada dararweyne ku xaraysay kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ah oo loo carbin doono barnaamijka shaqo qaran oo ay imtixaan u galeen waxaa marka ay kasoo baxaan tababarkaas oo socon doona muddo lix bil ah la geyn doonaa xafiisyada dowladda oo ay ka shaqayn doonaan tallaabadan ayay dowladdu ku sheegtay in lagu yaraynayo shaqola-aanta ka jirta somalilan leyle cabdi maxamed radio ergo nairobi
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegeystayaal weli raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga maanta ayaan barnaamijkayaga maanta ayaad dhegeysanaysaan oo qeybihiisii dhexe aanu marayno markana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo jeedinaysa maryan sheekh cabdi
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaysta kusoo dhowaa barnaamijka dhakhtarka raadiya oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada joora xarunta maamul goboleedka hirshabeelle barnaamijkana dhakhtarka raadiya toddobaadkan waxaa marti noogu ah doctor maxamed cabdiraxmaan gaabow oo ku takhasusay cudurrada guud isla markaana ka howlgala xarunta gargaarka bulshada soomaaliyeed oo ah xarun gaar loo leeyahay doctore kusoo dhowaa barnaamijka dhakhtarka raadiya oo hadba su-aalo lagu soo weydiiyey dhakhtarka maanta fadhiyo kusoo dhowaa doctore barnaamijka dhakhtarka raadiyaha alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin bacd acuudu billahi min ashaytaan irajiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wasali allahuma calaa nabiyina waxabiibina wamucalimina waqaa'idina waqaa'imina moxamed ibni cabdillah wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd waa dhowahay walaal maryam waa mahadsan tahay adiga iyo radio ergo waa dhowahay maasha allah aada iyo aad barnaamijkan oo ah hadba barnaamij su-aalo lagu soo weydiiyo dhakhtarka kuwaasoo kala soo xiriira ee dalka iyo dibadda dhegaystaha ugu horeeya iyo dictoorka assalaamu calaykum radio wergo magacaygu waa cabdiqani yuusuf waxaan ka soo hadlayaa gobolka sanaag gaar ahaan reergaabo waxaan dhakhtarka weydiinayaa waxa keena cudurka xamada oo dumarka ku dhac markay uurka leeyihiin ama marka ay unug yihiin oo ilmo nuugaya oo kale marka daawose ma leeyahay maxaase loo looga hortegi karaa xanuunka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismiillaahi raxmaani raxiim walaalkeen wuu mahadsan yahay oo sanaag ku sugan haddii ilaahay idankeega uu leeyahay waxyaabaha keena qofka dumarka markay ay xaamilada tahay ama markay nuujinayso waa waxyaabo badan marka koowaad gabadha dumarka ee uurka leh way nugushahay oo waxay ka tirsan tahay ku jirtaa vulnerable group wax la yidhaahdo waxyaabo badan ay u nugushahay group dadka u nugul dadka u nugul waxyaabo badan oo hadda aan sheegi doono waxaa ka mid ah hydration oo kale gabadhii in ay ay fuuqbax ama socod iyo waxyaabo saas oo kale ah waxaa ka mid a viral illness amaba infectionis waxyaabaha hergebka iyo waxyaabaha lamid oo loo baahnaa qofka markuu caadi yahay inuu difaaca jirkiisa u diyaarsan yahay soo gabadha xoogaa difaaceega sida caadiga ah ma u diyaarsan oo normal ma ahan waxaa waxyaabo badan oo bacterial causes ah jiri kara haddii ilaa idankeega uu leeyahy waxaa kaloo ka mid a anemia iyo waxyaabo lamidana gabadha way u nugushahay badi waxaa loo tiriyaa marka gabadha markay uurka leedahay gaar ahaan marxaladda saddexda marxaladood oo trisimster one iyo two iyo three marxaladda markaas ay marayso iyo waxyaabo badi somsin oo qofka uu cuno oo oo balance diet aan ahayn yaa sababi kara calaa kulli xaal xumadaas ayada calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay marka gabadha ayada in ay ay cunno iyo waxyaabo cabitaan iyo daryeel gaara ay hesho annaga haddaan soomaali nahay dee daryeelka iyo aada ma u fahamno gabadha markay uur leedahayna waxaan u fahamnaa caadiyan inay qof caadiya tahay taana ma loo baahnaa waxyaabo gargaaro badi oo loogu talagalo badanaa jira iyo xaalaad emergency iyo waxyaabo ay la socoto laakiin aniga waxaan ku talin lahaa uun gabadha saas oo kale haddii loo arko in dhakhtarka ugu dhow lala socodsiiyo oo gaar ahaan haweenka qaabilsan wixii talaa marka meesha laga qaato insha allah waa mahadsan yahay ditoorka sidoo kale ditore dhegaystaha xiga ee waxa kasoo wacay ditoorka ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ditoorka wuxuu weydiinayaa oo leeyahay halo radio ergo salaamu calaykum magaceyda waa cabdulaahi yuusuf oo joogo degmada shabeellaha hoose ee degmada kan afgooye ditoorka waxaan waxaan leeyahay maxaa keeno qufaha zaa'idka ah iyo labalabada ditore intaas baan ku su-aalayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha bismiillaahi raxmaani raxiim cabdillaahi yuusuf oo afgooya joogo walaalkeen wuu mahadsan yahay su-aasha horta sidaan aniga kan maxamed ahaan aan u fahmayo wuxuu ka wadaa maxaa keena qufaca ama maxaa lagu daweeyaa maxaase keena lalabada qufaca iyo lalabada horta badi waxay u badan yihiin laba marxaladood oo kala duwan oo badina aan isku soo aadin marka aan ka hadalnoo kale wuxuu ilaahay naga waafajiyo qufaca waxaa keena waxyaabo la yidhaahda chronic of asma qofka haddii neef iyo waxyaabaha hadda soomaalida ay u taqaano kale hadduu qabo qofka qufaciisa uu badanayaa waxaa kaloo jira waxa la yidhahda gastrophagial reflex disease oo jaarad loo yaqaano qofka hadduu ka jiran yahay cunaha iyo neef mareenada iyo qufaciisa wuu badanayaa isagana waxaa kaloo jiri kara herbal fuluug caadiga oo hergabka caadiga ah oo aan dareemeyna lafteeda qufac wuu leeyahay inkastoo marxaladda markaas uu marayo loo fiiriyo qofka difaaciisa waxaa kaloo jiri kara qofka inuu qabo chronic of bronchitis amaba waxa la yidhahdo obstructive pulmonary disease qofka mar haddii koolbo ama waxyaabaha soomaalida ay u taqaano qofka hadduu qabo qufaciisa uu badanayaa qufaca waxyaabo kale oo keeni karana qofka hadduu itaal darnaado uu yacni difaaciisa meeshii laga raba uu gaari waayo ama qofka hadduu nuglaado already wuu qufacaya laakiin badi qufaca waxaa loo tiriyaa waxyaabihii neefareenada iyo waxyaabaha cudurada ku dhaca yaa badi loo tiriyaa lalabadoo kale lalabada way ka fududahay oo waxyaabo badana horta lalabada keeni kara waxaa kamid oo kale lalabada waxaa keeni kara gooryaanada badi lalabada way keenaan waxyaabaha la isaga mid yahay ka mid tahay waayahay waa mahadsantahay ditore dhegeystaha xiga haye dhegeystaha kale ditore waa kan waad maqlaysaa waxa uu leeyahay
waxaan joogaa jiguun dheerfay ee gobolka sanaag waxaan dhakhtarka usoo gudbinayaa xaaskii oo iga qaaday cagaarfin ama joodxad maalkala yaabo marka bali dawo dawo in loo helajeeyaan kale ayaan weydiinayaa dhakhtarka in la kala qaado haddii la kala qaado wax tallaala ma leeyahay mase la kala qaadaa maxaase lagu daweeyaa intaasaan dhakhtarka weydiinaya
Ah, bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay walaalkeen ceel afweyn sanaag jooga Eh, su-aasha haddaan u guda galo wuxuu wax iga weydiiyey eh, cagaarshowga Eh, horta ereyga cagaarshowga markaan fiirino eh, eh, magaca saxda ma ahan Eh, hadda astaamihii lagu arkay wax ka mid a unbaa annaga hadda soomaali haddaan nahay waxaan u qaadanay magacii inuu yahay cagaarshow Eh, magaca dii inkastoo oo oo waqti ay u baahnaan leed laakiin cagaarshow waxaa laga wadaa qofka marka uu beerka ka jiran yahay oo caabuq uu ku dhaco inflammation of uh, liver aa la yidhaahdaa Eh, cagaarshowga marka eh, sida hadda u yiri markaan u dhignaa ma qofka beerka markuu ka jira eh, beerka sidaan ognahay horta eh, before aanan sharaxin cagaarshowga beerka waa xubin muhiima mosti oo organ oo qofka bini-aadanka ka mida Eh, eh, cagaarshowga waana xarunta oo bile productionka ah oo dheecaanada iyo waxa eh, soo saarta eh, brotiinka samaysa glycogen eh, synthesis oo laftirkeega eh, sokorta iyo waxyaabi beerka marka haddii wen eh, beerka isaga ah blocked uu noqdo bile lactigiisa uu soo daynaye eh, waxaa la yidhahdaa ba- ba- hadduu xirmo ama uu kala goorojar sameeyo bile builds uh, up into the liver Eh, dheecaanadii wixii eh, la gudbin lahaa oo geli lahaa ama ka bixi lahaa ayaa waxay dul dhoobanayaan Eh, beerka laftirkiisa back into the intestines ama galbladerki ama pancreas iyo wixii lamid a Eh, qofka marka waxaa imaanaya calaamadaha hadda wiilka magaca uu ka dhigayo kale Eh, indhihii iyo maqaarkii iyo wixii cagaaranaya soo soomaalida marka inkastoo eh, badibu beerka iyo a- aysan fahamsanayn hadda cagaarshoway u bixisay markaan marka eh, cagaarshowga guda galno eh, hepatitis yaa la yidhahdaa waxaa loo qaybiyaa hepatitis viruses yaa la yidhahdaa ilaa shanaa loo qaybiyaa shanta loo qaybiyo waa a b c d and e badi saddexda caanka ah waxaa la yidhahdaa eh, waa a e b iyo c waa hagaag intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii dhakhtarka raadiyo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle waxaana marti noogu ahaa dictor maxamed cabdiraxmaan gaabow oo isagoo ah dictor ku takhasusay cudurrada guudkana howlgala xarunta gargaarka bulshada soomaaliyeed oo ah xarun gaar loo leeyahay dictore waad mahadsan tahay maasha allah radio ergo waa mahadsan yahay sida wacan ay iisoo dhoweeyeen ummaddan ay ugu shaqaynaya aada iyo aad
halkani waa radio ergo isha wararka Radio arrimaha bini'aadanimada
sheekadu siday tahay quruxkaana sidateesidaad tahay cadceed subax ama sagal arooriyaad waa suurad wacanteemaan arag suuleeqe sheekadu siday tahay quruxkaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan urka lagu sideen inankaa sarrayse zaynabey waxaa tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya laho saxabada kuwada yaan ku sidaaye sala nabadgelya laho saxabada kuwada ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado
halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha arrimaha bilaadantinimada ee radio ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka ay inooga hadalno arrimaha haweenka ee gobaad laylo ayaa inoo soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad barnaamijka oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka waxaanu maanta idinkugu haynaa waraysi aanu la yeelanay firdowso cali oo ah gabar hindistay in caagadaha la tuuro ee biyaha laga cabo ee qajaclayaasha loo yaqaano ay ka samayso miisas iyo kuraas ay dadku isticmaalaan caagadaha oo keli ah iskuma xirxirto waxay sidoo kale isticmaashaa koollo iyo suuf fikraddan oo ay hindisaheeda tahay waxay sheegtay inay kasoo gasho lacag badan oo ay kaga maarmi karto in shaqo ay raadiso firdowsa ayaa qabta in dhallinyaradu haddii ay isku timaado oo fikrado ay la yimaadaan ay meesha ka bixi karto shaqola'aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed waxa dhaqaalaha ay ka hesho ganacsigan ay qaar ku dartaa biilka qoyskooda iyada oo qaarna meel dhigata waxay ka fakaraysaa in ganacsigeedu uu heer sare gaaro oo ay shaqo siiso dhallinyaro iyo haween kale muddo ka hor aan waxaan samayn jiray waxyaabo kale oo alaabo ah kadib waxaan isku dayay inaan bedelo oo aan sameeyo sheeg waxaan sameynaa wax ka duwan waxyaabahan wafdiga oo caagagaan la tuuray inaan soo qaado oo aan ka sameeyo ayaa alaabo cusub oo dib loo isticmaalo waxaan sameeyaa miisaskaas oo caagaga aan ka sameeyo oo kala nooc ah kala sais hadii la dhextaa way kala sais wen yihiin qaar waxaa waaye saiskooda wuu yaryahay oo waxaan ka sameeyaa caagadaha hal hal xabo qaarna waxaan ka sameeyaa caagada waaweyn waxaan ka sameeyaa kuwa nus literka ilaa liter iyo barka miisaska qaar waxaan ka sameeyaa hal caag oo caagay sheeg nus litarka ah sax Een, kuwaas waa gooni kuwana waxaa sameeya caagaga intaan jarjaro saddex ilaa iyo afar caaga isdhex geliya waxaan u isticmaalaa sharooto markaan sharootadi ku xiro kadib suufaan geliyaa kadib bambiiradaan u talaan geliyaa kadib guluusmanaan ani badanaa hal hal uma sameeyo waayo caagaga hal maraan soo gataa ilaa iyo toddoba boqol oo xabo sideed boqol caag hal maraan soo iibsadaa marka caagi markaan soo iibsado sidoo kale sufafkan iyagana sidoo kale hal maraan soo iibsadaa markaas wixii waa koodii hore anigaa samaysta gurigaan u sameeyey kadib markuu arkay inuu qurux badan yahay aa waxaa ligu qabsa inaan soo bandhigo waxaan jeclahay soomaali inaan maanta heerka aan taaganahay heer ka sar inaan taago inaan tago hadduu ilaahay yiraahdo waayo markaan sameynayay aan bilaabay iyo hadda isku meel ma joogin si fiican qof walba kulley ganacsiga markuu galaayo wuxuu rabaa inuu wax ka helo iyo inuu magac ka helo anigina alxamdulilah wax waan ka helaa oo qofka hadduusan yacni waxba uusan ka heleynin ma sii sameyn lahayn wixii soo baxanayo wax waan iyagaan ku celiyaa waxyaabo kalena waan kusii samaystaa inaan heer sare gaarun baan rajeynayaa maya iyo kolley waxaa qofka waxaa fiican inuu mar marxalad galo hadda meesha aan taaganahay inaan kasii sara maraan raba sababtoo ah qofka ganacsiga markuu bilaaba wax yaruu ku bilaabaa kadibna ganacsigiisa wuu weynaadaa horta waxaa igu kalifay waxay tahay aniga waxaan jeclahay inaan markasta noqdo qof asi loo shaqeeyo sidaas darteeda waxay u qasabtay inaan aniga hal abuur la imaado hal abuurkayga aan keensado taas waa tan iu qasabtay inaan keensado yani waxyaabahan cusub oo aan kusoo siyaadiyey magaalada Een, dhalinyarada waxay ka cawdaan in shaqo la-aan ay magaalada ka jirto in qaarkood ay tahriibaan markii ay shaqo waayaan adiga weli makugu soo dhaceen ee, in waxyaabahaas aad samayso may may may weligay iguma soo dhicin inaan tahriibo waa dhalinyarta haddii ay kaysastaan ay meel fadhiistaan waxyaaba badan waa jiraan ul qaban karo qarashka wax iga soo galo waxaan ku maareeyaa femilkeyga wallaahi reerkaan ugu daraa un reerkaan waxaa waa biilka ugu daraa markaas markaan sameeyo dalab ahaan un waa maraa waxaa laga yaabaa bish ilaa iyo dhowr ina kusoo gasho isbuuciya waxaa laga yaabaa inaad dhowr lacagaad ka heshaa laga yaabaa meeqa camal ay noqotaa markaas isbuucii waxaa laga yaabaa boqol iyo konton markaan sameeyo marka boqol iyo konton dollar oo isbuuci helaysa lacag yar ma ahan taas ma is leedahay way kugu dhiirigelinaysaa in shaqadan aad sii wado ha si fiican ha sababto qofka hadduu marba yacni shayga uu sameynayo uu faa'iido ka helayo waayo waxay kusii dhirgelinayso inuu mar kastaba hami usii yeeshto shaqadiisa oo hore isan uusan ka caajisin waxyaabaha uu sameynayo maya ma jiraan markaan kaalmo u baahnaado waxa i kaalmeeyo familkeyga ninkan waa ninka caagadaha aan ka iibsado asiga badanaa waxay usoo aruuriyaan gabdhaha hoteelada uga soo aruuriyaan asigana wuu soo iibsadaa ilaa dhowr faashakal sababtoo dadka qaar way soo aruurinayaan caagadihii gabdha yaraa soo aruuriya asigay ka gataan asigana anigaa kasii iibsada meeqa lacag ah ayaad ka siisaa toddobadii boqol ama siddeedii boqol oo caag toddobadii boqol oo caag ilaa iyo sideed dollar Een, toddobaadkii meeqa miisa samaysaa marba waa sida dalabka igu imaado toddobaadka ugu badan maraan saddex sameeyaa maraan afar sameeyaa maraan shan marba si waaye suu dalabkaada kugu imaado la- qof yani fadhigiisa ay ku xiran tahay qofka hadduu fadhigiisa yar yahay laba xabo yaryariis ah iyo waxaan u sameeyaa hal xabo weyn ah dadka sidee kuula soo xiriiraan baraha bulshadaan dhigaa halkaasaa laga soo baxaa lambarkeygaan ku qoraa xaggaa dhigala soo xiriira
waa hagaag dhegeystayaal intaa waxaa ku eeg barnaamijka gobaad oo aad kala socoteen raadiyaha ergo toddobaadka dambe intaan ku kulmi doono nabadgelyo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaadii